deegaanka muuro khasaale oo ku tirsan degmada bardaale ee gobolka baay iyo weliba lagu hirgeliyey masaajid salaado iyo ibaadooyin kale oo ka gudbayaan bulshada deegaanka kaasoo si wadajir iyo dhisideen bulshada sheelduun ee deegaanka dhismaha masjidkan ee tuulada muuro khasaale oo muddaha dareertii kuryada oo si casri la dhisi iyo weliba munaasabadda hadagoyshay ku qeyb galay guddiga gacanta ka hay dhismaha masaajidka cilmi-udiinka deegaanka iyo degmada iyo qeybaha sheelduun ee bulshada guddiga dhismaha masaajidka ee tuulada muuro khasaale iyo xarakumada cilmi-udiinka ku qeybgalay munaasabadda hadagoyka masaajidka ayaana ku hadlay iyo dadkii ku qeyb qaaday dhismaha aan ku mahnagay soo kalan ducay bismillaahi raxmaani raxiim masaajidka imaar kasaale yaay dhismadiisa maatiranti geeg hadagaa ku jarani ulmaadaan iska kooyti muslimiintaan iska kooyti deegaanka wali roogi ilaahay meeshii alday khayrka bejeelayaan iska kooyeen madiinan iska kooy kubaada ma in do-ayane mahadnagaane khayr ilaahaysiya muslimay alyow ibdow iyo goosje yan yaan do-ayan iyo aan mahadnagaan khayr ilaahaysi khayr ilaahaysi khayr ilaahaysi awlaadiye baari ilaahay kawaala awlaadiye baari ilaahay kawaala jinaay firdowsi ilaahay jeey ma kale sheegana masaajidkii dhisamay dhamaatirmay laakiin baaha ma jirte minaaradii minaaro laamu minaarin baahanyi ma baahanyaa orday gambaloolka oo balaanta salaadaka tukudaas yaan baahanyi baahadaasna jarta baahadaas kuba'da khayr ilaahay sinsiin hooli dhammaastirantay masjid dhistis marmaradeeda ee madiiniga marmaradeeda oo loo ogyahay marka meesha masjid u dhiso u dhiso baytullaahi xaraam ee amar iyo marmaradeeda amari may baakiyiin sheegadadeeda baytul maqdas dhacday oo arbacuuna caam afartan sina dhacday oo loo ogyadeeda masjidka markana dego baytullaahi xaraam kacbadeen in masjidka markana dego baytul maqdas nabaga caleyhi salaatu wasalaam sida sheegay afartuu sinadhal oo biidulxaraamale marka walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala lam aragdeeda muumuunku weer beediima galo laakiin alla subxaanahu wa tacaala oo muumudii weeliya beedii gale alla meebaa dheeraadad ilaahay rasuulkiiba maayo alla koobsada
masjid la dhisa waa addoon bini aadan leh ama qof makhluuq leh camalka korbakanka wanaagsan waa baytulaahi la dhisa walidaalika may boogsantiin nebiga calayhi salaatu wasalaam arur marka markiisha kuyujirooday arur madiini ku hoy sheegii muholayeys aasaasi waa masjidaha idan muslimiintu may muhiimaada gooleelayaa meelidegaayaa may basunna ee inti guryahaan soondhisan ku hor beedka ilaahay la dhisa waa baata daahili sadoon aan aaminsana mar hore la dhisnuhay geelka ikhwaani maal meel kastoo ka baxe meel maalna ka bii hoogna ka bii hantana ka bii fikirna ka bii juhdina gili oo beed ilaahay ku kaabaara majarta diyaarmasa marka walidaalika nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiidkii nayba keenay man banaa lilaahi beytan bana allaahu beytan fi ljanna oo kamaa qaala calayhi salaatu wasalaam lan allankii ilaahay daraadis masaajida dhisa yaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam naybaliyaa ilaahay jinaada usuulu gurunka dhisa macmar wargunaasna jira beydko adduunyadun haddii ad masjidka ka dhista ilaahay roys walmakiyaar laybaki ninka dhisay aakhire ama janno ayaa gurida ninka dhisay marka ilaahay gurgaas noo qari hadda beedkii nin istigada shareeda lay kamid walba shardama faylaha ay tilankuumamoomida lay nidhis laakiin haddana qofkii oo hooggalada qofkii haabayaraate walyargalada qofkii walwiingalada dhammaantii oo ajarkiisa lay galaan ilaahay roys walmakiyaar